iyada oo ay weli socdaan dibadbaxyada ka socda dalka kenya ayaa waxaa lasoo warinayaa in ciidamo ka tirsan booliiska kenya ay dhac u geysteen xarumo ganacsi oo ay leeyihiin dhallinyaro soomaali ah dhallinyaradan oo midkood iibinayay qalabka elektarooniga ayaa waxa uu wargeys ka soo baxaa kenya u sheegay in toban maalmood ka hor intii ay dibadbaxyada bilaaban uu xaruntiisa ugu yimid nin ku wargeliyey in qiimo jaban uu kaga iibiyo qalabka uu haayo markii uu diiday ayuuna ugu hanjabay in maalinta dibadbaxyada uu si bilaash ah ku qaadan doono taas oo ah midda dhacday saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha internetka qabsaday askar ka tirsan booliiska kenya oo la cararaya laabtoobyo badan oo ka soo qaaday xarumaha ganacsi ee soomaalida